بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وحنكد حجرني في سورة النمل حنصو أرقني مشركينتي وإنكيريو قيامها إيا بعثها in ilaahay dadka uu soo saari doono inkirsan oo yidhaahdeen aidaa kunnaa turaaban wa aabaa'unaa aynaa lamukhrajuun laqad wucidnaa haada naxnu wa aabaa'unaa min qabl in haada ilaa asaatiiru lwaliin yani waxay rususha warramaysay oo dhan waa laydin soo saari doonaa waa laydin xisaabin doonaa ay oran jireen bay waxay ku tilmaameen inay yihiin asaatiir lwaliin marka waxaa la rabaa in marka laga qanciyo oo la yidhaahdo dad mukadibiina oo qiyaamaha beeniyaa idinka uma horeysaan dad idinka horeeyaa jiro oo sidaa idinka qiyaamaha u beeninaysaan iyo soo saaridda u beenin jiray allahna subxaanahu watacaala uu halaagay marka bal dhulka socda oo fiirfiiriya dadkii noociinoo kala ahaa waxa ay ku dambeeyeen bal fiiriya wey saasaa la odhanaya wey markaa kabacdina nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la dejinayaa oo tasliyaba tasliyabaa loo samayni waxa weeye beeninta ay beeninayaan waxba ha ka marugoonin baa laleeyahay calayhi salaatu wasalaam qul siiruu fi lardi qul waxaad tidhaahdaa nabiyulaahi moxamedow mushrikiintii waxaad ku tidhaahdaa siiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa ku socda oo maaragtay bal socda oo bilaada aad joogtaan ka baxoo ardada ilaahay ku socda markaad socotaanna fanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaa caaqibatu lmujrimiina kuwii dambiilayaasha ahaa ee mujrimiinta ahaa ciribtoodii yani sida ay noqotay oo ku dambaysay bal eega oo fiirfiiriya weyaan saasaa la leeyahay marka siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibat lmujrimiin si aad u ogaataan dadkii idinka idinla midka ahaa wixii oo yani qiyaamaha beenin jiray waxa ay ku dambeeyeen rususha dadkii beenin jiray iyo maarata waxa ay warantahay meesha ay ku dambeeyeen iyo ciribtoodii sida ay noqotay ilaa aad aragtaan maxaa yeel ciribtoodii waxay ku dambaysay damaar iyo halaagii ku dambaysay cadaab istisaal aho dirisgoyn ah ayaa ummadihii qiyaamaha beenin jiray lagu sameeyo ilaahay uu baabi'iyey subxaanau watacaala marka aydan uu ilaahay leeyahay fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin annadaru hunaa waxaa loo jeedaa sida alimaam shawkani fii tafsiirihi uu ku fasiraayo wuxuu leeyahay annadaru huwa mushaahadatu aahaarihim bilbasari faina fi lmushaahadati ziyaadatu ictibaarin yani wuxuu leeyahay nadarkan oo fanduruuda la leeyahay waxa weeye dadkii la halaagay raadkoodii iyo ciribtoodii waxay ku dambaysay meelahoodii guryahoodii manaa wixii aahaar ay ka tageen fiiriya baa loo jeedaa weliba indhaha kusoo arka wey maxaa yeelay yani wuxuu leeyahay faina fi lmushaahadati shayga oo qofka indhaha uu saaro oo arkidda shayga la arkaayo dhexdeeda waxaa ku sugan ziyaadatu ictibaar qofka wax badan oo ku cibro qaadan karo oo xaqaa'iq badan buu arkaya walidaalika waxaa la yidhaahdaa maa raa'inka man samica la yidhaahdaa maanta haddii wax laguu sheego oo aad maqasho iyo markii wixii la sheegaya indhaha aad saartaahi waa kala laba wey yaqiintaadu waxay zaa'id noqonaysaa markaa shayga adiga indhaha saarta weyaan marka lamid ma aha qof wax arkay lamid ma aha qof wax maqlay oo kale weyaan lamid ma aha weyaan marka fiiriya si ciribtii mujrimiinta waxay ku dambaysay aad u ogaataan markaad aragtaan dadkii idinkaydin lamidka ahaa in la halaagay kolka aad ka cibro qaadataanoo takdiibka rususha iyo qiyaamaha aad beeninaysaan aad ka joogsataan weyaan walidaalika sheekh naasir isicdi isagana wuxuu leeyahy raximahullah فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبة وحوليه قف مجرمة إلا إلهي وحويري كيف كان عاقبة المجرمين مجرمين ما هل يسامبوا قف مجرم والدنبي إليه والدنبي يسا دائمي أو استر استمرار كسمي دائمي ما أركان إلا هدو إجرام كيسي دنبي يسا أو دائمه عقوبة يسا وحين قطاع يعني ما أركي وحاول دنبين يسا شر, شر عاقبة هرب حمو أي أو دنبين يسا عقوبة يسا أي نقونيسا marka rusushii wax badan baan soo aragnay dadkii ka hor yimid rusushaas inuu ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay yeelay caaqibadooda shara caaqiba uu yeelay caaqiba midda ugu sharta badan uu ka dhigay weeyaan qul waxaa tidhaha nabiyullaahi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa dadkii mushrikiinta ahaa siiruu fi lard dhulka ku socda markaad socotaanna fanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaa caaqibatu lmujrimiina kuwa dambiilayaasha ihi ciribtoodii meesha waxa ay ku dambaysay kaalaya oo fiiriya sidaa ku dheh baa laleeyahay walaa taxzan calayhim walaa takun fii dayqin mima yamkuruun walaa taxzan ha murugoonin nabiyullaahi moxamedow calayhim calaa haaulaai almukadibiin kuwaan mukadibiinta ahee xaqa beeniye adna ku beeniyey yacni ha u murugoonin walaa takun ha ahaanin fii dayqin xiriiri dhexdii mid ku suganna ha noqonin oo qalbigaada yuusan ciriiriyoonin mimaa yamkuruuna ay min makrihim makrigooda iyo dhagarta ay kugu samaynayaan miduu qalbigiisa ka ciriiriyoomo ha noqonin baa nabigeena laleeyahay calayhi salaatu wasalaam marka walaa taxzan calayhim waxaa loo jeedaa laa taxzan calaa takdiibihim wy beenintooda adiga ay ku beeniyeen icraadka iyo jeesashada ay xaqaada ka jeesteen mid ka murugooda ha noqonin marka labaad mar hadday makri kuu samaynayaan oo adiga ay ku dhakarayaan oo khiyaano iyo ay maleegayaan ayadana waxba wax weyn yaysan kula noqon maxaa yeelay makrigooda ilaahay ayagoo ku celinaya waxna kaama qaadi karaan sababtu waxaa tahay rasuul ilaahay oo ilaalinayo dhowraya baa tahay weeyaan saasaa loo jeedaa wey marka allah wuxuu leeyay walaa taxzan ha murugoonin nabiyullaahi moxamedow calayhim ay calaa takdiibihim wa icraadihim canka jeesashada adiga ay kaa jeesteen iyo beeninta ay xaqa beeniyeen ha u murugoonin walaa takun ha ahaanin fii dayqin addayqu waxaa la yidhaha waa alxaraju waa ciriiriga weeyaan waxaa la odhanayaa daaqa shayu dayqaa shaygii baa ciriiriyoome baa la yidhaahdaa oo markii daadka waa la kordhigaa diiqna waa la yidhaahdaa daaqa shayu diiqan daadka waa la hoos dhigi karaa labadaba waa la sameeya wey marka qalbigaaga makriga ay samaynayaan yani marna yuusan qalbigaaga ciriiriyoomin walaa takun ha ahaanin fii dayqin ciriiri mid ku sugan oo qalbigaaga yuusan ciriiriyoomin mimaa yamkuruuna ay min makrihim makrigoodii dhagarta ay samaynayaan yuusan marna qalbigaaga ciriiri gelin weeyaan maxaa yeelay nabiyullaahi moxamed ilaahay baa ilaalinaya waxaana la yidhi risaalada dadka gaarsiiye yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallaahu yacsimuka min annaasi dadka gaarsiiye baa laleeyaha risaaladii lagula soo diray haddii aadan gaarsiinin yani haddaadan sidaa yeelin risaalada ilaahay ma aadan gaarsiinin weeyaan laakiin waxaad ogaataa waxaa dadka ahlu makriga ahlu sharta iyo kufaarta mukadibiinta allah baa kaa ilaalinaya wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa maaragtay kuwa kufaarta kaa ilaalinaya wey marka makrigooda iyo dhagarta ay samaynayaan qalbigaaga inaba yuusan gelinin ciriiriya weyaan wayaquuluuna mata hada wacdu in kuntum saadiqiin wayaquuluuna waxay odhanayaan mushrikiintii bacsiga iyo qiyaamaha inkirsanaa mataa goormuu ahaaday hada alwacdu ballanqaadkan in nala cadaabi doono qiyaamaha aad ballan qaadaysaan waa goorma hadalkaas bay leeyihiin mata hada alwacd waxay ku leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii mu'miniinta ah ee rasuulka rumeeyey calayhi salaatu wasalaam in kuntum haddii aad tihiin nebi moxamed iyo dadkii raacayo saadiqiina kuwa run sheegayo hadalka aad leedihiin bacfi baa jiro waa laydinsoo saari waa la idin abaalmarinina aad tidhaahdeen kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin waa goorma noo sheega bay leeyihiin yani waxa weeye su-aashaan waxaa la yidhaahdaa waa su-aal cinaad ah oo istibcaad ah fogaysasho la fogey la fogaysanayo oo ay wax dhici kara inuusan ahayn in laysu soo saaro ay fogaysanayaan weya waxay leeyihiin waa wax dhici kara maha waa mustaxiil saasay leeyihiin hadduu jiro noo sheego waa maalin deglo ayaa lidin cadaabaya nadaha noo sheega saasay leeyihiin wey wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa haada alwacdu ballanqaadkan oo qiyaamaha iyo cadaabka iyo xisaabta aad ballanqaadeen goormuu ahaaday in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddii aad tihiin markaasaa nabigeedna ka jawaab la leeyahay qul waxaad tidhahdaa nabiyllaahi maxamadow casaa an yakuuna radifa lakum bacdu aladii tastacjiluun saacadda qiyaama waktiga ay dhacayso nabiyllaahi maxamed ma oga asagaaba laga qariyey calayhi salaatu wasalaam malaa'igta ilaahay ma oga yani xataa maaragtay malaga malakuljibriilahee waxyiga u keenaya nabiyllaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo allah uu soo dhiibo iyo malaa'igto idil ilaahay waa ka qariyey cid kaloo ka warqabtaahi maalinta qiyaamahay ma jiro aan allah ahayn subxaana wa tacaala weyaan qul marka adigu waxaa tidhaahdaa waxaa marka nabiga loo sheegay maadaama waktiga uusan garanaynin qiyaamuhu ma fogo waa dhow yahay weyaan maxaa yeele shay kastoo imaanaya waa u dhow yahay ilaahu muddo dheer ha maqnaado hadduu rabo waxa hadday marba imaanayaan waa un shay dhow weeyaan qul waxaa tidhaha nabiyllaahi maxamedow casaa waxaa la arkaa an yakuuna inuu ahaado radifa mid mid fangalay oo idin dhowaaday lakum idinka idiin dhowaaday bacdu ladii kii qaarkii tastacjiluuna aad degdegsanaysaan waxa aad degdegsiyihiisa doonaysaan qaar kamidihii inuu idiin dhow dhow yahay oo idinla fangalay baaba la arkaa sidaa ku dheh weeyaan qul casaa an yakuuna radifa lakum yacni qiyaamuhu waa aad weydiisanaysaan ood leedihiin cadaabkaa waa goorma inuusanba fogayno idinka idiin dhow yahay baaba la arkaa sidaa ku dheh baa laleeyaha weyaan marka bacdu aladii tastacjiluun waa cadaabka ay leeyihiin yani mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiina wey cadaabka iyo qiyaamahaasaa loo jeedaa weyaan marka ayadan waxay la mid tahay ayadda fi suurat isra aan kusoo marnay oo kale wayaquuluuna mataahu bay yidhahdeen goormuu ahaanaya qiyaamaha waktigee buu dhacaya markaasaa qul casaa an yakuuna qariiba waxaa la arkaa mid dhow inuu noqdo baa la arkaa casaa an yakuuna qariib qul casaa an yakuuna radifa lakum bacdu aladii tastacjiluun qul waxaa tiraa nabiyllaahi maxamedow casaa waxaa la arkaa an yakuuna inuu noqdo radifa mid fangalay oo dhowaaday lakum idinkii idiin dhowaaday bacdu aladii kii qaarkii tastacjiluuna aad degdegsanayseen cadaabka aad degdegsiyihiisa doonayseen inuu idiin dhowaado baa la arkaa weyaan marka radifa hadda waxaa loo jeedaa yani radifa lakum ay qaruba ilaykum walaxiqakum waa idiin dhowaaday waana idin haleelay weyaan maxaa yeelay yani ridsiga waxaa la yidhaahdaa markaad tidhaahdo radiftu rajula waardathu ninkii baan fangeliyey idaa rakibta idaa rakibta khalfahu markaad yani baan fangalay baad odhani radiftu rajula waardaftuhu anaa fangalay ama waa fangeliyey idaa rakibta khalfahu haddii aad gadaashiisa fuusho ayaa la yidhaahdaa wey marka qul waxaa tira casaa waxaa la arkaa an yakuuna inuu noqdo kaanada maaragtay isimkeedu waa bacdudaa damba weeyaan an yakuuna inuu noqdo bacdu ladii kii qaarkii tastacjiluuna aad degdegsanayseen radifa lakum mid idinka idinla fangalay idiin soo dhowaaday inuu yahay baa la arkaa weeyaan waina rabbaka laduu fadlin cala annaasi walaakina akarahum laa yaclamuun marka sababta yani dib loogu dhigay ee cadaabka aanan loogu soo dedejinin inay fadli ilaahay tahay ayuu rabbi subxaana watacaala aayaddaa noogu sheegaya waina rabbaka rabbigaaga nabiyllaahi maxamedow laduu fadlin dheeraadsiin alla u saaxiib ah wey fadlibu dheeraadsiin buu u saaxiib yahay cala annaasi dadka la dheeraad siiyo yani dadka ayuu fadli weyn ayuu rabbi subxaana watacaala bani aadamkii u galay ama muslim ha noqdo ama kaafir ha noqdo weeyaan fadliga ilaahay subxaana watacaala waa camimay maaragtay addoommada oo bani aadamka annaas la yidhaahdo waa uu camimay weeyaan walaakinase akarahum dadka badankoodu laa yashkuruuna ma shukriyaan nicmadaa ilaahay iyo fadliga uu galay kuwa ka shukriyahay ma aha weyaan waina rabbaka laduu fadlin cala annaasi allah subxaana watacala waa saaxib lfadli allah waa alla dheeraadsiin u saaxiib ah weeyaan dadka iyagoo daalimiina oo shirki la yimi oo allah iyo rusushiisii beeniyey baan haddana cadaabka lagu soo dedejinaynin ayagoo mutaystay in la halaago adduunka lagu halaago buu rabbi subxaana watacaala naxariistiisa iyo tafadulkiisa ayuu dib ugu dhigaa marka fadligan waxaaba ka mida takhiiru lcadaabi canhum in cadaabka ilaahay uu dib uga dhigo nicmaynta adduunka uu barwaaqeeyo ayaa ka mid ah weyaan barwaaqada ilaahay adduunka uu ku siinayaa waa ka mid weeyaan marka taasaa loo jeedaa weyaan waina rabbaka rabbigaada nabiyllaahi muxamadow laduu fadlin dheeraatiin alla u saaxiib ah weeye cala nnaasi dadka ayuu maaragtay fadli mid siiyo weyaan waa dheeraad siiya ilaahi subxaana watacaala walaakinase akarahum dadka badankoodu laa yashkuruuna shukrin maayaano nicmadaa iyo ixsaanka iyo fadliga ilaahay uu siiyey kuwa ka shukriyaa maaha bal bijahlihim yastacjiluuna alcadaaba waxa weeye inay ka shukriyaan iska dhaafeen jahligooda sababtii ayayba la degdegsanayaanay degdegsiiyey doonayaan cadaabka in loo soo degdejiyo marka waa jahli wey ilaahay baa dib uga dhigay marka bisababi jahlin bay waxay ku dalbayaan in loo soo dedejiyo cadaabka weyaan taasuu ilaahay weydiisanaya meeshay rabbi ka shukrin lahaayeen nicmadaa uu galay cadaabka uu dib uga dhigay ay rumayn lahaayeen bal cinaaday ku darsadeen weyaan leeyihiin kaalayo noola imaada bay rusushii hadalkaa kuleeyihiin wey waina rabbaka rabbigaada nabiyllaahi muxamadow layaclamu wuu og yahay oo mid og weeye maa tukinu waxa ay qarinayso suduuruhum xabadyadooda ay qarinayaan bimacnaa laabahooda baa loo jeedaa ay maa tukfiihi suduuruhum waquluubuhum ilaa sadriga quluubtii waxay ku dhex jirtaa xabadkii bay ku dhex jirtaa marka laabahoodu waxa ay qariyaan alla waa og yahay subxaana wa tacaala wamaa shayna waa og yahay yuclinuuna ay muujinayaan waxay muujistaan siduu rabbi uga warqabo u og yahay boo waxay qarsadaan oo damaa'irkooda ku qariyaanna uu ogyaho rabbi ka warqabaa weeyaan marka waina rabbaka layaclamu maa tukinu suduuruhum waxay tusaysaa aayadaasi suduuruhum wamaa yuclinuun cilmiga ilahay sida waasac u yahay allah subxaana wa tacaala addoommadiisa wuu la socdaa waana og yahay bal wuxuu og yahay nafta waxa ay ku sheekaysanayso walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid naftaada waxaad gudahaada ku sheekaysanayso cilmigu uu leeyahay allah subxaana wa tacaala bal wuxuu og yahay shayga sirta ah waxa kasii qarsoon sirta buu rabbi og yahay yaclamu sira wa akfa ilahay waa og yahay subxaana wa tacaala sirtii waxa kasii qarsoon buu ka warqabaa wey bani aadamkan habeen ha joogo maalin ha joogo ha socdo yuusan soconin ilaahay waa ka warqabaa waana og yahay waan soo marna fii suurati racd allahu odhanay sawaaء minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin biاllayli wasaaribu bاnahaar waa iskugu mid ilahay subxaana wa tacaala qofkiina hadalka siraysto midka la jahraahi allah subxaana wa tacaala waa og yahay midka habeenkii isqariyo midka maalintii ismuujiyo ilahay labadaba waa iskugu mid wey waa ka warqabaa wey wuu og yahay addoommadiisa waa uu la socdaa allah subxana wa tacaala fii suurati huud baan kusoo marnay cilmiga ilaahay markuu ka hadlayay alaa inahum yaknuuna suduurahum liyastakfuu minhum alaa xiina yastaksuuna iyaabahum yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun inahu caliimun bidaati suduur allah wuxuu leeyahay quluubtoodabay wax ku qarinayaan ay laabayaano wax ku qarinayaan inay allah iska qariyaan ayagoo doonaya ilahay inay iska qariyaan bay qalbi wax ku qarsanaya markaasuu yidhi iska daaye alaa xiina yastakshuuna iyaabahum markay qarkooda isku duuduubaan oo keligii marada uu ku hoos jiro cid ka warqabtaahi jirin oo markaa uu wax qalbigiisa ku siraystaa yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxa ay siraysanayaan ama ay muujisanayaan allah subxaana wa tacaala cilmigu u leeyahay waana uu ka warqabaa weyaan marka allah cilmigiisa waa waasac wey addoommadiisa aada ula socdaa weyaan waina rabbaka rabbigaaga nabiyllaahi maxamadow layaclamu wuu og yahay maa tukinu suduuruhum ay maa tukfiihi quluubuhum laabahooda waxa ay qariyaan allah waa og yahay weyaan marka min akanna baa laga keenay idaa akfa baa la yidhahdaa markuu shayga asturo uu qariyo baa la yidhahdaa fulaanun akanna shaya shaygiibuu qariyey marka maa tukinu suduuruhum waxa weye waa qira'at ljumhuur jumhuur lqura sidaasay akrinayaan weyaan waxaa kaloo la akriyaa yani in la yidhaahdo takunu suduuruhum waina rabbaka layaclamu maa takunu suduuruhum ta'da oo la kordhigo kaafka oo la godo marka waxaa laga keenay min kanantu shaya idaa satartahu waakfayta aarahu baa la yidhahda shaygii baan asturay oon qariyey markaad qariso oo aarkiisii dhamaa waay raadkiisii aad tirtirto ayaad odhanaysaa kanantu shaya marka labada qira'aba waa la akriya weyaan waina rabbika rabbigaaga nabiyulaahi muxamadu layaclamu wuu og yahay maa tukinu waxa ay qarini suduuruhum laabahoodii oo quluubtiiya waxa ay qarinaysabuu ogyahay waa ka warqabaa wey wamaa yuclinuuna waxa ay muujin waxay muujisanayaanna waa ogyahay wuu ka warqabaa allah subxaana watacaala marka waa iskugu mid ama qarso ama ha qarsanine wixii aad samayso ilahay waa kaa jizaynaya weyaan mar hadduu rabbigaa ku og yaho cilmi kuu leeyahay waa ku abaalmarinaya weyaan wixii aad samaysatay wuu kaa abaalmarin wamaa min haa'ibatin fi samaai waalard ila fi kitaabin mubiin wamaa min haa'ibatin mid maqanin ma jirto shay maqan ma jiro wamaa min shayin haa'ibin adoo yidhoo kale lamid tahay shay maqan ma jiro fi samaai samada dhexdeeda ku maqan waalardi ardada dhexdeeda ku maqan ilaa hadduu jiro wax idinka idinka qarsoon oo ama samaawaadka ku jiro ama ardada dhulkay ku jiroodan idinku cilmi u lahayn hadduu jiro fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay kitaabka oo mubiinin bimacnaa bayinin kitaabnimadiisu ay caddahay ayuu dhexdiisa ku sugan yahay weli waa cilmigii ilahay aan ka hadlayna subxaana watacaala cilmigiisa ilaahay wuxuu ku koobay yacni maaragtay kitaab oo mubiina oo loo jeedo kitaabkaasi allawxulmaxfuud lawxulmaxfuud ayuu shay walba kulligii ku qoran yihiin marka waxba mid karaahima jiro weeyaan marka shay walba kulligii lawxulmaxfuudkaasuu ku jiraa allahna cilmiguu u leeyahay ama samada ha ku qarsoonaado ama ardada ha ku qarsoonaado weeyaan marka wamaa min haa'ibatin macnaheedu waxa wamaa min shayin haa'ibin baa loo jeeda wax maqan ma jiro amar oo yaqiibu can lkhalqi wax khalqiga ka qarsoonaado samaawaadkii ardada uga qarsooni ma jiro ilaa kitaabkaasoo luxulmaxfuudkaabuu ku sugan yahay walidalika haa'ibatin marka la leeyahy wamaa min haa'ibatin haa'ibatin wasfigaas waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay min asifaati alghaalibati bittaai lilmubaalaga ifaadka inta badan tada la geliyo liajli mubaalagana loo geliya iyadoo lagu xeeldheeraanayo loo geliyaay darteed ayay kuwaas ayay ka mid tahay weyan marka wamaa min haa'ibatin marka la yidhaahdo taada mar walbaba waa la geliya laakiin waxaa loo jeedaa wamaa min haa'ibin wamaa min shayin wamaa min amrin haa'ibin arin qarsoon ma jiro oo maaragtay fi samaai waalardi samada iyo ardada dhexdeeda ku qarsoon oo khalqiga ka qarsoon wa leanna ilahay waxba kama qarsoonin haduu jiro ilaa hadduu jiro fii kitaabin mubiinin kitaab xag oo kitaabnimadiisu ay muuqato ayuu ku dhex sugan yahay oo kitaabkaasi looxulmaxfuudka la yidhaahdo weeyaan marka ilahay shay walba kulligii waa og yahay shay walba kulligiina kitaabkaasuu ku koobay sida suurat lxaj baan kusoo marnay allahu odhanayo alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samaai waalard ina dalika fii kitaabin ina dalika cala allahi yasiir waan soo arag miyaanad ogeyn oodan cilmi u lahayn addoon yahow allah inuu og yahay wax alla wix samaawaadkii ardada ku sugan dhexdooda maxaa yeelay shaygaasi kitaab looxulmaxfuud la yidhahdo ku sugan yahay in ilaahay uu ogaado oo kitaabka looxulmaxfuudka uu ku sugana wax ilaahay ku culus maaha waa shay yasiiroo fudud weeyaan ina dalika cala allahi yasiir allah waa ku fudud yahay weeyaan ina hada alqur'aana yaqusu cala bani israa'iila akara aladii hum fiihi yakhtalifuun ina hada alqur'aana qur'aankan oo nabiyulaahi maxamed allah uu ku soo dejiyey yaqusu wuu qisooni bimacnaa wuu sheegi waa yukhbiru oo kale weya wuu warramaya calaa bani israa'iila reer bani israa'iil buu ka warramayaa muxuu kaga warramayaa akara aladii kii kan ugu badan hum ayaguba yakhtalifuuna kuwo iskhilaafo ay ahaayeen fiihi shayga dhexdiisa isku khilaafi jireen ayuu qur'aankan warramayaa oo xaqiiqadiisii sheegaya weyaan qur-aankan nabiyulaahi maxamed ilaahay ku soo dejiyey reer bani israa'iil waxay isku khilaafeen oo alyahuudu waalnasaara loo jeedo yahuud iyo nasaaro waxay isku khilaafeen kiisa badan intay isku khilaafeen intooda badan qur-aankan buu ilaahay ku caddeeyaa oo ilaahay ku muujinaya weyaan hadda bani israaiilkan bani israa'iilkan waxaa loo jeedaa waa xamalatu tawraati waalinjiila la yidhahda injiil iyo tawraad dadkii yani yaqiinay oo loo soo dejiyey alyahuud wanasaara ayaa loo jeedaa weeyaan marka qur-aanku yahuuddii iyo nasaaradii waxay isku khilaafeen intii waxay isku khilaafeen intooda badan qur-aanka ilaahay ku cadeeyey waxaaba ka mid a maalan nabilaahi ciisa bay isku khilaafeen nabilaahi ciisa shanigiisa isku khilaafeen yuhuud waxay yidhaahdeen way masabiteenoo waxay yidhaahdeen aabbala-aan buu dhashay oo waa waladu zina bay yidhahdeen yani saasay yidhahdeen hadalkaasay nabilahi ciisa ku sheegeen nasaarana waa ku xadgudubtayo ilaa ay ilaah ka dhigaan allah macbuud ay ka dhigaan ama ina ilaah ay ka dhigaan yani maaragtay walad ilaahay ou dhalay ay ka dhigaan ama saddex ilaah midkoodii saddexaad ay ka dhigaan halkaasay gaarsiiyeeno huluw bay sameeyeen qur-aanka marka wuxuu la yimid alqawlu lwasatu alcadlu qowlkii wasadka ahaa ee cadaaladka badnaa ayuu la yimid inay iftiraha ay yuhuud sameeyena uu kadib yahay kuwaan shirkiga iyo kufriga iyo huluwiga la yimaadeenna uu been tahay ayuu qur-aanku cadeeyey wuxuuna sugay inuu yahay cabdu min cibaadi illaah wa nabiyu min ambiyaa illahi subxaana wa tacaala nabiylahi ciisa inuu adoon addoommada ilaahay ka mida yahay inuu yahay nebi ambiyada ilaahay ka mida oo mukaram ah inuu yahay kelimatuhu latii alqaaha ilaa maryam kelimadiisii maryamo uu ku abuuray ilaahay uu ku abuuray aabbala'aan uu ku abuuray ma inuu yahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku cadeeye weya walidaalika bisuurati maryam baan kusoo marnay markuu ilaahay shanu ciisa uu ka warramaya xaalkiisa xaqiiqadiisa markuu soo cadeeyey ayuu rabbi wuxuu yidhi dalika ciisa bnu maryam qawla alxaqi aladii fiihi yamtaruun kaa aan ka soo sheekayna qisadiisa qaabka u dhashay hooyadii caloosha ugu qaatay yuhuud waxa ay yidhaahdeen iyo markuu asagu kalimaadka uu ku jawaabay laga soo sheekeeyey weliba asagoo ilmo yar ah oo dhabti hooyadii ku jiraahay u istifaacay oo yidhi qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajcalanii nabiya wajcalanii mubaarakan aynama kuntu wausaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya kalimaadkaas uu akhriyey markuu intaa u sheegay dabadeed ayuu allah markuu qisadaa nooga soo waramay ayuu yidhi dalika ciisa bnu maryam axadkaa qisadiisa laga soo sheekeeye waa nabiylahi ciisa wey qawla alxaqi aladii fiihi yamtaruun qur-aanka marka wuxuu ka hadlay qowlkii cadliga ahaa ee ay ka murmeen alyahuud wanasaara ay ku murmeen kaas ayuu qur-aanku ka waramay wey waxaa ka mid ahaa yani inay ayagu intay iskhilaafeen ikhtilaaf iyo tafaruq ay la yimaadeen oo diinkoodii tafriid iyo ifraad labadaba ay ku sameeyeen islaamkuna tawxiidkii dhabta ahaa uu la yimid tawxiidkii dhabta ahaa oo ilaahay subxaana watacaala yani nabiylahi maxamed usoo dhiibay weeyaan marka qur-aanka wax badan oo alyahuud wanasaara isku khilaafeen ayuu ilaahay ku cadeeye weeyaan ina hada alqur'aana qur-aankan oo kan ahi oo nabiylahi maxamed lagu soo dejiyey yaqusu wuu qisoonayaayo wuu warramayaayo wuu caddaynaya weeyaan calaa bani israaiila reer bani israaiil wuxuu u qisoonaya u caddaynaya aktar aladii kii badankii hum ayaguba yakhtalifuuna kuwa iskhilaafsanoo isdiidan ay ahaayeen fiihi dhexdiisa isku khilaafsanaayeen waxay isku diidanaayeen ayuu qur-aankan u caddeeyaa oo u muujiyaa weeyaan wainahu lahudan waraxmatun lilmuminiin qur-aanka marka nebi maxamed lagu soo dejiyey wainahu qur-aankaasi lahudan hanuun wey waraxmatun naxariis wey lilmuminiina muminiintiibow hanuun iyo naxariis u yahay weeyaan qur-aanku waa hanuun oo wuxuu hanuun ka yahay min adalaalati wاlqayi baadidii ayuu hanuun ka yahay weyaan shubhooyinkii iyo shukuugtiibu oo hanuun ka yahay waa hanuun wey qofka qur'aankan qaataa waa hanuunaya wuxuu ka hanuunayaa baadidii wuxuu ka hanuunayaa shakigii wuxuu ka hanuunayaa shubhooyinkii waxaasoo dhan buu ka hanuunaya weyaan qur-aanku waa naxariis wey waa raxmad wey maxaa yeelay cid alle ciddii qaadataa oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa say tahay ugu dhaqan tahay amarkooda adduunka iyo aakharaba waa u toosaa amarkooda adduun iyo aakharo waa u toosaa weeyaan marka allah subxaana wa tacaala yani qur-aankan maadaama kalaamullahi uu yahay wuxuu noogu sheegay inuu hanuun iyo naxariis yahay laakiin ma dadkao dhan buu u yahay maya dadka mu'miniintaahee rumeeyo kalaamullahi inuu yahay sidaa ugu dhaqmo dadkaasuu hanuun u yahay ayagaa marka lagu khasisay maxaa yeele waa kuwa keliya ku intifaaco qur-aanka ayaga weyaan aladiina yuminuuna billahi warasuulihi ayaa dadka ku intifaaco qur-aankan wax ugu tarayo oo waxtarka hanuunka iyo raxmadda كل يعني كحل هي وادتك سوية وإنه قرآن في لهدى هنوي ورحمة النحريس وهي للمؤمنين مؤمنين تيبو نحريسي هنوي ويهي ويهي إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك ربك أجمرك النبي الله محمد يقضي وحكمنا يا بينهم خلقه أيو كلا حكمنا يا بحكمه حكم كيسي عدل جاءها أيو ربك كلا ساري مالك قيامها وهو الله العزيز الذي أمر كيسي غالب يهي ولا يغلبه أحد عدك غالب نقوم كرتها إينين جري وإياه أما العزيز في انتقامه عدويس يا أعداديس كأرجو سديس أو كأرجوتا الله أود له ويا ولما هذا العليم علم له أدومديس وحى أيكوها ضليان هي وحى أي فليان وأفعال هي أقوال لبضبا علم بقولي هي أو كور قضاوية إن ربك يقضي بينهم بحكمه يعني هرت حكم كان يقضها wuxuu dhacayaa maalinka qiyaamaha wy maalinta qiyaamaha allah wuu kala saaraa dadka iyo khalaa'iqda macnaha in la caam yeelo oo laga dhigo khalqigii waxay iskugu jiraan dad ahlu xaqa iyo dad ahlu baaila dadka ahlu xaqa iyo ahlu baailkii allah wuu kala saari maalinta qiyaamaha wey markaasuu wuxuu jaze iyo abaalmarin wanaagsan siinayaa qofkii muxiqiga ahaa ee ahlu xaqa ahaa wuxuu maaragtay allah ciqaabaya qofka ahlu baailka ahaa ee baailka ku sugnaabuu rabbi cadligiisa ayuu ku abaalmarinaya wey marka waxaa jirta mufasiriinta qaar kamida inay uceliyaan baynahumta in la yidhaahdo alyahuud wanasaara laftooda bani israaiilka laftiisa in loo celiyo maadaama hadda ay iskhilaafeen qur-aankiina uu la yimid warkii dhabta ahaa ee xaqiiqada ahaa uu la yimid oo u cadeeyey haddana ay qaadan waayeen barito ilaahay baa kala saari doona subxaana wa tacaala إن ربك ربك النبي الله محمد يقضي أن يفصلوا كرساريا ويحكموا حكمنا بينهم تحت وذبوا كرساري وكرحكمين بحكمه حكم كيسي عدل جاها أي ربك كرساريا ويا يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل رب إسرائيل كإسخلاف سنة وحيسكو خلافين بوكو كرساريا الله حكم كيسي عدل جاها بوكو كرساريا ويا أما إلا يلاحظه وحو كرساريا ذاتي قرآن كالرميي iyo kuwii qur-aanka ku kufriyey ama yahuud ha noqdeen ama nasaaro ha noqdeen ama mushrikiin ha noqdeene labadaasuu kala saari weeyaan ina rabbaka yaqdi wuu xukmini baynahum yani dadkii iskhilaafay oo maaragtay mu'miniintii qur-aanka rumaysay iyo kuwii kasoo horjeesta kufaarta ah dhexdooda buu kala saaraya bixukmihi xukumkiisa cadligabuu ku kala saaray wahuwa allah alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey العليم علم له او وحو سمينيو iyo maartay wuxuu jideynayo ka warqaba adoomadiisa cilmi u leh alla aziiz oo adoomadiisa ka argulan kara weeyaan caliimna ah weeyaan fatawakkal ala allah innaka ala alhaq almubin fatawakkal tala saar nabi allah muhammad ala allah alla tala saar maxaa yeelay u tala saarani innaka adiga ala alhaq haq bishiibad ku sugantahay haqi dhabti baad ku dul sugantahay haqi almubini ay albayni hadaa muuqday ayaa waadixa aha xaqnimadiisa ay muuqatay baadishiisa ku sugan tahay weey tan labaad innaka adiga laa tusmicu ma maqashiisid ma maqashiin karaysid almawta kuwa dhintay oo kufaarta ihi ma maqashiin karaysid samaaca qabuulin waintifaacin ma maqashiin karaysid weeyaan walaa tusmicu ma maqashiin kartid asumma kuwii dhagaha la'aana الدعاء كو دغولياشي ما مقشين كرتي الدعاء ييرستي ادو ييريسي ييريدادا كو مقليه ما اذا ولوا هدي جيستان مدبرين حال كوني مدبرين كو جيستي ايغو امركي دبرك جيديان waxaad maqashin kartaa dagoole si jeesimiyaad wax maqashin kartaa waa mayo sidaas oo kalaada kuwa wax u maqashin karin way wama anta adiga maahid nabiyillah muhammadu bihadi al-umyi kuwa inbahala mid hanuuniyo matihid عن ضلالتهم بادئ ذا سبتك سوحنونينيو ما حزبوا إلهي سبحانه وتعالى ليه ويا إن تسمعوا أي ما تسمعوا مقشين ميتد إلا من أحد مويه يؤمن الرمينيو بآياتنا آياتنا الرمية مويه أحد كالوحن مقشين كالتد ويا تبك آياتك الرمية أم باكو انتفاعود وح مقشين تاذا جيريس تاذا وح قادنا يو وح مقلي وكواسي ويا فهم كلك كواسي مسلمون كو إلهي أهو قاسمون منقادين ويا meesha marka ilaahay allah wuxuu amraya nabi ilaahay maxamed inuu rabbigiisa maadaama ay kuwa mushrikiinta xaq oo la yimid ay beeniyeen inuu ilaahay amarkiisa u tafwiidiyo rabbigiisa u tala saar maxaa yeelay qofka ilaahay tala saartaahi isaga ku filan macbuudkiisa ku filan weeye fatawakal tala saaro cala allaahi alla maaragtay tala saaro oo rabbigaaga taladaada u dhiibo weeyaan yacni fawid amraka ila allah amarkaaga rabbi u tafwiidi واعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار إلهي سبحانه وتعالى إنه وناجنا كسيه شرطا أكاعل ياهي وكالصونا وطلال هذا وقله جويا وفي تبليغ الرسالة رسالة إن أدتك الجارسيس إلهي أطلصار وإقامة الدين وجهاد الأعداء انتبه دينك استاجنتيس أد استاجنسه عدو إلهي أو مجهاد أو ضد قالنته waxaas oo dhan markaad samaynayso rabbigaaga taladaada u dhiibo weyaan marka fatawakal cala allah markii la yidhi ayaa laba cillo la raaciyey sababtuu tawakulka u samaysanayo laba cillo baa la raaciyey tan koobaad waxa weeye laba sababood baa la raaciyey tan koobaad waxa weye rabbigaada u tala saarani innaka cala alxaqi almubiin horta adiga waxaad ku sugan tahay xaq ay xaqnimadiisu aada u muuqato oo waadixa baad ku dhex sugan tahay baa la leeyahay marka qofka xaq ku sugan oo xaqa dadka ugu yeerayo oo xaqa gargaarkiisa u taagani kaas baa awlanimo badan oo ku habboonaan badan inuu ilaahay subxaana watacaala tala saarto sidaasaa la odhana weye cillada koobaad waa taas wey maxaad rabbigaada u tala saaranaysaa oo arrimahaada ugu tafwiidini innaka cala alxaqi almubiin xaq bayin oo xaqnimadiisu ay muuqato baad ku sugan tahay marka maadaamaba rabbigaagii aad dadka ugu yeerayso xaqa u gargaarayso waxa weeye adaa ku awlanimo badan oo ku habboonaan badan inaad rabbigaaga tala saarato tan labaad waxa weye innaka laa tusmicu lmowta tan labaad waxa weeye kuwaan cadowga ahe kaasoo horjeeda oo mushrikiinta ihi mid xaqa qalbigooda gelin karo oo iimaankii qalbigooda gelin karaa maahid weeyaan marka waxa weeye rabbigaaga taladaada u dhiibo wey saasaa loo jeeda inaka laa tusmicu lmowta inaka adiga nabiylaahi maxamedow laa tusmicu ma maqashiisid oo ma maqashin karaysid samaaca qabuulin baa loo jeeda waintifaacin maqal oo aqbal iyo maarata waxtar leh ma maqashin karaysid almowta kuwa dhintay oo kufaartii loo jeedo walaa tusmicu mana maqashin karaysid samaaca qabuulin waintifaacin asumma kuwa dhagahala ma maqashin karaysid adducaaa u yeeristii ma maqashin karaysid weyaan yeeristaada aad u yeeraysay oo khayrka iyo tawxiidka iyo wanaagga aad ugu yeeraysay mid maqashin karaahi maahid weyaan idaa wallow hadday jeestaan mudbiriina xaala kowni mudbiriin ayagoo kuwa dhabarka jeediyey a marka dhagoolku jeesto dhagooliyaashu markay jeestaan mid wax maqashin karaahi ma tihid wamaa anta adiga maahid nabiyllaahi maxamedow haddana bihaadi lxumyi kuwa indhahala oo indhoolayaasha ihi mid hanuuniyo oo tuso xaqii iyo ariiqii toosnaa tusi karaa himatihid oo ka hanuuniyo can dalaalatihim baadidoodii iyo wadadii ay ka dhumeen mid kusoo toosin karaa himaahid weya in tusmicu ay maa tusmicu ma maqashiin karaysid ilaa man axad mooye yu'minu rumaynayo biaayaatina dadka ay samaaca qabuulin waintifaacin aad maqashiin karayso markaad u sheegto qalbigooda oo gelayo waa dadka ayaadka ilaahay rumaysana muminiinta ah kuwa unbaa ku intifaaci kara wey oo kolkaa fahum ayagu muslimuuna kuwa ilaahay u hogaansamay ah dadkaas wey dadka wax ku qaadanayo xaqa aad wada iyo khayrka aad sheegayso laakiin kuwan kale ma aha wey labadan aayadood inaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu suma ducaa idaa wallow mudbiriin iyo aayadda ka dambayso wamaa anta bihaadi lcumyi can dalaalatihim in tusmicu ilaa man yuminu biaayaatina fahum muslimuun labadaasoo kale suuratu ruum ayaan ugu tegi doonaa oo allah uu leeyahay fainaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu suma ducaaa idaa wallow mudbiriin wamaa anta bihaadi lcumyi can dalaalatihim in tusmicu ilaa man yuminu biaayaatina fahum muslimuun suuradaas ayaan ugu tegi doonaa suurat ruum yani inaka laa tusmicu lmowta horta maxaa loo jeeda inaka laa tusmicu lmowta mawtida waxba ma maqashiin kartid mawtidaasi ma kuwii dhintayba oo ruuxdo jirhkooda ka baxdayba mise waa kufaartii noolayd ayagoo nool baa mawti laga dhigay laba macno bay mufasiriintu ku sheegaan kan koobaad waxa weeye in loo jeedo mawtidaani in loo jeedo gaaladii maxaa yeelay qofka kaafirka ihi isagoo nool ayuu mayit yahay qur-aankana saas uu isticmaala mar hadduusan xaqa qaadanin oo ilaahay subxaana watacaala shaqaawo uu qoray ahlu naarnimo loo qoray fii saabiqi cilmiga oo ugu qoray waa kalmeyti weeyaan marka mar hadduu meydka la mid yahay waxba ma maqashin kartid waxba xaq aad qalbigiisa gelin kartaa lama arko maxaa yeelay ilaahay baa qalbigiisii daboolay subxaana wa tacaala khatama allahu calaa quluubihi wa calaa samcihi wa calaa absaarihi lghishaawa mar hadduu rabbi qalbigoodii iyo maarata dhagahoodii iyo araggoodiiba uu daboolay adiga waxaad ma maqashin kartid nabiyllaahi maxamed samaaca qabuulin wahtijaain waintifaac ma maqashin karaysid inuu macnahaas almawtaada inaan kufaarta ka dhigno waxaa tusinayo qaraain baa tusinayo waxaa ka mid ah markii aayaddaa la akriyey baa la yidhi in tusmacu ilaa man yuminu biaayaatina waa qariino wey markii la yidhi inaka laa tusmicu lmawta dadka dhintay oo kufaartiiy waxba ma maqashiin karaysid baa waxaa la yidhi in tusmacu ilaa man yuminu biaayaatina dadka aayaadkeenna rumaynayo kuwa unbaad wax maqashiin karaysa marka macnaheedu waxay kutusaysaa dad dhintay inaysan ahayne dad nool oo ruuxdii ku jirto laakiin mayit ah inay yihiin oo qalbigoodu xiran yahay waxna aan la maqashiin karaynin maxaa yeelay haddii lagu fasiro bay leeyihiin mawtida halkan iyo mawtaada la sheegayo haddii la yidhaahdo yani waa qofkii ruuxdii ee badankiisa jidhkiisa ruuxa uu ka baxay haddii lagu fasiro oo mawtida sidaa la yidhaahdaa munaasib uma noqonayso in muqaabaladeedii la yeelo in tusmacu ilaa man yuminu biaayaatina munaasib uma noqoteen uma noqoteen weeyaan bal waxaa munaasib u noqon lahaa in la yidhaahdo inaka laa tusmicu lmawta haddii la yidhahdo dadkii dhintay ee qubuurta galay oo ruuxdii ay ka baxday baa loo jeedaa haddii la yidhaahdo waxaa muqaabalkeeda munaasib u ahaan lahaa in la yidhaahdo in tusmicu ilaa man lam yamut ma maqashiin ma maqashiin kartid ilaa qof aan dhiman mooye qofka nool baad wax maqashiin karaysa in la yidhaahdo ayay ahaan lahayd laakiin hadda mawtidii in kufaar loo jeedo qariinadaas oo aayadda in tusmicu ilaa man yuuminu biaayaatina waa midda koowaad oo na tusinaysa weeyaan tan labaad istiqraha iyo tatabuca qur-aanka lagu sameeyo markii qur-aanka la baarbaaray qur-aanka in badan wuxuu isticmaalaa mawtidan almawta wuxuu u isticmaalaa kufaarta u isticmaala gaalada ayuu isticmaala lanna haba noolaadeen oo ha hadlan hadday rabaan ruuxdu ha ku jirto laakiin waa mayit weeyaan fii suurati lancaam baan kusoo marna allah odhanayo inamaa yastajiibu aladiina yasmacuuna waalmawtaa yabcauhum allahu uma ilayhi yurjacuun waxaa ajiiba buu ilaahay leeyahay aladiina yasmacuun dadka wax maqlo ayaa qur-aankan ajiibo qaatay waa dadka wax maqli kara muminiintiyaa loo jeeda markaasaa walmawta yabcauhum llah mawtidiina sidaasaa lii ilaahay baa noolayn doono marka mawtida waa kufaartiye markay dhintaana ilaaha soo noolayna yacni haddii mawtidan loo jeedo kuwii dhintay inay yihiin haddii loo jeedo waxaa la dhihi lahaa inamaa yastajiibu laxyaa dadka nool ayaa qur-aankaada ajiibo baa la dhihi lahaa oo muqaabala looga dhigi lahaa laakiin lama dhihin inamaa yastajiibuna yasmacuuna markii la walmawta mawtidaa marka in kufaarta loo jeedo ayay tusaysaa weeyaan waxaa la mida qur-aanka mawtka u isticmaala isla fii suurati lancaam allah wuxuu leeyahay awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajcalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman matalhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kaanuu yacmaluun hadda muraadka awaman kaana maytan laleeyahay kaafirkaa loo jeeda maydkaa la sheegay waa qofka kaafirka weya marka man kaana maytan faaxyaynaahu bilislaami waliimaani qofkay mayd ahaa oo aan islaamnimadii iyo xanuunkii aan ku soo noolaynay in aayadda awa man kaana maytan maydkaasi in lagu tilmaamo kufriga in lagu tilmaamona waa bilaa khilaaf mufasiriinta wax khilaaf dhexdooda ka jira ma jiro wey maydka iyo dhimashadaas qofka mayidka in loo jeedo qofka kaafirka in loo jeedo waa bilaa khilaafin weyan waxaa la mida fii suurati yaasiin qur-aanka markuu ka waramayo liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqawlu cala alkaafiriin yani saasuu rabbi leeyahy almuraadu bilxayi qofka nool yaa loo jeedaa hadda waa muminka wey qofka nool waa muminka udigayaa weyan qur-aankii weyan marka way ku badan tahay qur-aanka noocaas oo kale fii suurati fatir waan arki doona insha allahu allah odhanay wamaa yastawi laxyaau wala lamwaatu kuwa nool iyo kuwa dhintay ma sinna weeyaan wamaa yastawi laxyaau wala lamwaatu marka alaxyaa waxaa loo jeedaa waa muminiintii wey waa adigoo iyoo kale laa yastawi lmuminuuna wlkaafiruun muminiintii gaaladii dad siman ma aha weeyaan marka macnahaas in lagu fasiro in la yidhaahdo inaka laa tusmicu lmawta macnahaas in loo jeedo mufasiriinta badankood taas ayay maaragtay ay ku fasiraan weyaan macnahaasay ku fasirayaan macnaha koobaad ay ku fasiraan macnaha labaad in mawtadan loo jeedo dadkii dhintay laftiisii oo la yidhaahdo wama inaka adiga nebi maxamedow laa tusmicu lmawta dadka dhintay oo qubuurta ku jiraah oo jirkoodii ruuxdii ay ka baxday mid wax maqashiin karaahi maahid weyaan ma maqashiin kare yani marka waxaa loo jeedaa aladiina maatuu bilficli dadka dhintay ayaa loo jeedaa samaacan marka iyo maqalkan la diidayaana oo ma maqashiin karaysid laleeyahay waxa weeye waa maqalka uu qofka saaxibkiisa ku intifaaci karo wax u taraya weyaan wax u taraya weyan marka waxba ma maqashiin karaysid waxay leeyihiin waa maal oo allah tusaale oo ilaahay kufaarta u yeelay weeyaan kufaarta sawdku way maqlayaan dhawaqi way maqlayaan laakiin samaaca qabuulin wa fiqhin ma fahmi karaan inay gartaan oy aqbalaan ma ay awoodi karaan fii suurat albaqara aan kusoo marnay allah odhanayo wamahalu aladiina kafaruu kamahali aladii yanciqu bima laa yasmacu ila ducaa'an wanida'a markaasaa dee summun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun intaasuu ilah iskugu daray allahu iskugu daray subxaana wa tacaala kuwa kufaarta xaalkooda wuxuu la mid yahay markii la fiiriyo yacni qof u yeerayo xayawaan oo kale qof u dhawaaqayo waxaana maaragtay laa yasmacu ilaa ducaa xoolahoo kaleeto yeerista unbay fahmaan laakiin maqsaha ma gartaan iyo xaqiiqada hadalkii macnaha uu leeyahay ma ay fahmayaan weeyaan marka noocaas waa matal oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u yeelay gaalada iyo kufaarta uu u sameeyey weyaan bay odhanayaan mufasiriintu tafsiirkaas markuu sheekh maxamed alamiin shinqiiti uu kaga waramayo waxa wuxuu leeyahay yani wuxuu odhanaya wahada tafsir aani jazma bihi waاqtasara calayhi alcalaamatu abucabaas ibnu taymiya raximah llah yani tafsiirkaas waxaa yani gooyey oo ku gaabsaday macnahan dambe yani abucabaas ibnu taymiya shekh islaam ibnu taymiya ayaa ku maaragtay macnahaasi ku gaabsaday buu odhanaya wya tafsiirkaa dambe marka waxa weeye wuxuu tusayaa sida maalan kuwa kufaarta munaafiqiinta oo kale iyo gaaladii inay waxna maqlaan hadli karaan haddana aysan waxba fahmaynin marka kalmowta inay la mid yihiin oo kale ayay maaragtay ayay nusuus badan ay tilmaamaysaa maalan qur-aanka oo kale hadda fii suurat albaqara markii munaafiqiinta laga warramay allah muxuu yidhi summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa intaba oo laiskugu daray asamam oo maaragtay dhagala-aantii ah albakmu oo maaragtay afla-aantii ah yani maaragtay indhala-aantii saddexdaba waa la iskugu daray alcama waa la iskugu daray weeyaan ayagoo ilaahay uu leeya ma hadlaan iyo haddana fasaaxadooda aad og tahay markuu ilaahay qur-aanka ka warramay wuxuu noo sheegay markay hadlaan munaafiqiinta inaad si fiican ugu dheg raaricinayso fii suurati lmunaafiquun wuxuu leeyahay waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquluu tasmac liqawlihim hadday hadal yidhaahdaan waad u dhegraaricinaysa hadalkooda yani say maarata fasaaxada ay ku hadlayaan waad u dhegraaricinaysa wuxuu fii suurati alaxzaab ilaahay leeyahay faida dahaba alkhawfu salaquukum bialsinatin xidaadi hadday cabsidii khaswat laxzaab marka laga warramay markay cabsidu tagto carabka idinku diiranaya fasaaxadooda iyo siday u hadlayaan ba laga hadlay wamaca dalika ilahay wuxuu leeyahay waa sumun bukmun xumyun buu ilahay leeyahay marka samamkan indhala-aanta iyo dhagala-aanta iyo maaragtay maqlid la-aantay waa shay khaasa wey waxa weeye waa waxay xaqa inaysan ku intifaacin oosan waxba u taraynin xaqaas aysan marna aysan u adeegsanaynin qalbigoodii iyo maqalkoodii iyo araggoodii intaba aysan xaqa u adeegsanaynin ayay tusaysaa weeyaan bal ilahay wuxuu noo sheegay quluub inay leeyihiin yani maaragtay maqal leeyihiin haddana aysan waxba u tarin fi suurati alaxqaaf aan ku arki doona insha allah allahu odhanayo wajacalnaa lahum samcan waabsaaran waafida fama agna canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidathm min shayin id kaanuu yajxaduuna biaayaati illah waxaaqa bihim ma kaanuu bihi yastahziuun marka waxba uma tarin buu ilaahay leeyahay samcigoodii iyo maqalkoodii iyo ma maqalkoodii iyo araggoodii iyo quluubtoodiiba waxay u ter waxay u deeqday lama arka buu odhanaya weeyaan marka mas'alada labada macnada in la yidhaahdo mawtida waxaa loo jeedaa kufaarta keliyaha loo jeedaa oo ayagii wey ama in la yidhaahdo mawtida waa dadkii dhintay ayaa loo jeeda laakiin waa masal ilaahay oo kufaarta usoo qaatay weeyaan tusaale uu usoo qaatay kufaarta weeyaan sida maydkao kale inay la mid yihiin ayuu suuraynaya halkan marka mufasiriinta mas'ale bay ka hadlaan oo culumada culummadana ay maaragtay aqwaal kale yihiin oo maalan hadda ilahay wuxuu yidhi innaka laa tusmicu lmowta dadka dhintay ruuxdii ka baxday ee qabriga galo ama dhintaba wax ma maqlaan oo dadka nool hadalkooda ma maqlaan mise ma maqlaan masaladaas waa mas'ala mukhtalafa bayna alculamaa oo qofa culummada isku khilaafeen qoloba ay wajatanagar leedahay waxay maaragtay ay tilmaamayaan maalan jumhuurta marka waxay qabaan qofka hadduu dhinto qofka mayidka ah oo qabrigiisa galaahi inuu wax maqlayo axaadiis fara badanna ay tusayso iyo aahaar oo dadka maaragtay salafka laga wariyey ay tusayso weeyaan waxayna leeyihiin jumhuurtu khaas kuma aha oo qolo gooniya khaas kuma aha oo wax khaasnimo tusinayo yani ma ahan qole heblo keliyaha wax maqasho qole heblana wax ma maqlaan khaas ma ahan bay cid ay ku gooni tahay lama arko wakti ay ku gooni tahayna lama arko wakti kasta kulligii cid walba kulligii oo amwaada dadka dhintay ka midihi waa maqlayaan dadka axyaaga hadaladooda iyo waxay ku hadlaan way maqlayaan nusuusta ay daliishanayaan waxaa ka mid a xadiidka imaam albukhaari fii saxiix waayruhu fii saxiixii ay ku warinayaan imaam albukhaari iyo keyrkiisba xadiiu anas ibni malik wuxuu ka warina xadiis abi alxa abu alxa buu ka warinaya anas wuxuu leeyahay abu alxa markuu khaswatu badrin ka hadlayay nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii bader markuu dhammaaday ee mushrikiintii sanaadiidu quraysh ru'asadoodii la laayey ay meesha ku dhinteen ayuu nebigu wuxuu amray afar iyo labaatan nin oo quraysh madaxdoodii ka mid a in ceelasha bader ku yaalla ee maaragtay eberka in lagu guro oo maydkooda lagu tuuro markaasaa maydkoodii lagu guray afar iyo labaatan ayagii ka mida madaxdiiya baa ceelkaas maaragtay maydkoodii si aysan banaanka ugu urin ayaa halkaas lagu riday weya nebigana caadadiisa waxay ahayd buu leey abu talxa haddii mushrikiinta uu jihaad la galo oo ilaahay uu libta ka siiyo wuxuu fadhin jiray meesha uu ku guulaysto saddex maalmood ayuu halkaa fadhin jiray kama uusan tegi jirin si inay ummadda u ogaato guushi inuu ilaahay siiyo subxaana watacaala marka kabacdi buu madiine u noqon jiray uu aadi jiray haddaan wax weeraroo ku yimid aysan jirin weya saddexdii maalmood markay dhammaatay buu nebiga yidhi hashayda hal ii rarar hashiisiiya marka loo raray hashiisiibuu fuulay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu fuulay buu dhaqaaqay saxaabada waxay is yidhaahdeen lacalla waxaa dhici karta inuu xaajadiisa iyo dantiisa khaaska u socdo si u socdaybu marka wuxuu istaagay ceelkii sanaadiida quraysh odayaashii reer quraysh abujahl uu ka mid ahaa iyo dadkii lamid ahaa meeshay ku dhinteen ceelkii lagu guray ayuu nebiga dul istaagay calayhi salaatu wasalaam markaasuu mid mid magacood magacooda ugu yeeray aabbo iyaga magacooda iyo nin walba magaciisa aabihii ayuu ugu yeeray aabihii magaciibu ugu yeeray wuxuu leeyahy ya fulan ibnu fulan waya fulan ibnu fulan waya fulan ibnu fulan saasuu u tiriyey markuu tiriye buu yidhi sarakum anakum aطactum allaha warasuula fainaa wajadna ma wacadana rabbuna xaqa fahal wajadtum ma wacada rabukum xaqa yani nebigu wuxuu yidhi ma idin farax gelin lahayd soo idinma farax geliseen haddaad ilaahay rasuulkiisa adeeci lahaydeen markaasuu yidhi annaga wuxuu rabbi noo ballan qaaday waanu helnaye idinka ma hesheen rabbi wuxuu idiin ballan qaaday annaga nasriga waa haysanaa idinkana cadaabkiisa ma haysataan wey maanta soo idiinma bilaabanin markaasaa cumar ibn khataab oo nebiga la taagan ayaa nebigu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah maa tukallimu min ajsaadin laa arwaaxa laha oo maxaa ula hadlaysaa jasad aan wax ruuxa ku jira la arag wax ruuxa aan lahayn oo mayit ah maxaad ula hadli buu yidhi markaasaa faqaala rasuulu lahi sal allau alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wاladii nafsu muxammadin biyadi maa antum biasmaca lima aquulu minhum allihii nabiyulaahi muxamed yani naftiisa ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye idinka kama maqli ogidiin buu yidhi waxa aan leeyahay sida idinka ii maqlaysaan ka badan bay idiin maqlayaan xadiidkaas muxuuna tusaya waa amwaad wuxuu nebigu la hadlay cumarna wuxuu yidhi ma dad baktiyey oo dhintay baan la hadlay markaasuu wuxuu ku yidhi ilaahay baa ku dhaartay weliba qasam uu ku xoojiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaar buu ku xoojiyey idinka kama maqli ogidiin buu yidhi sidaa u maqlaysaan si ka daran bay u maqlayaan weeyaan xadiidkaas marka wuxuu tusayaa dadkii xaadiriinta ahaayee noolaa hadday hadlaan hadalkooda amwaadii inay kuwa xaadiriinta meesha joogo banaanka ayaaga dadka nool dadka nool iyo kuwa dhintay hadalkaa nebiga uu ku hadlay inay u siman yihiin ay isku si u maqlayaan ayuu sheegay weyaan xadii labaad oo isla badr beder ku saabsan xadiidka ibni cumar baa warinayo wuxuu leeyahay waqafa nabiyu sal llahu alayh ali wasalam imaam lbukhaari fi saxiixi buu ku warinaya wuxuu yidhi nabigu wuxuu istaagay calaa qaliili badrin beder ceelkeedii buu dul istaagay nimankii meesha lagu guray ayuu dul istaagay markaasuu yidhi faqaala hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa war wuxuu rabbi idiin ballan qaaday oo cadaabkiiya ma hesheen buu yidhi xaqnimo idinkugu ballan qaaday buu nabigu yidhi inahum alaana yasmacuun hadda ayay maqlay waxaan leeyahay waa ay maqlayaan ayuu maaragtay uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka yani xadiidkaasna wuu tusayaa xadiid saddexaadoo waxaa jiro oo bukhaari fi saxiixi uu ku warinaayo xadiidu anas wuxuu nabigeena ka sheekeeyey qofka marka uu dhinto qabrigiisa waxa lagu su-aalaya wuxuu yidhi alcabdu idaa wudica fii qabrihi addoonka markii qabrigiisa la dhiga watawallaa wadahaba asxaabuhu dadkii la socdayoo qabriga dhigayna ay jeestaanay tagaan xataa inahu layasmacu qarca nicaalihim weliba intaas marka ay socdaanoo kabtooda shanqartooda ou maqlayo maydkii ou maqlayo ataahu malakaan markaas ayaa laba malag u imaanaysa yani ninkaa maydka maydka muxuu maqlayaa qarca nicaalihi dadkii ka tegey lugta saanta ay dhulka ku dhufanayeen cagtooda shanqartoodii bay maqlayaan buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaasaa laba malag u imaanayaan markaasay fariisinayaan faaqcadaahu markay fariisiyaan fayaquulaani lahu waxay ku odhanayaan ma kunta taquulu fi hada rajul muxamadin sal llahu alayh ali wasalam nabigeennaada isku imtixaani doona maaragtay qabriga dhexdiisa nabiyllaahi muxamed ninkan muxameda maxaad ka garanaysaa baa le rasuul maxamed maxaa ka taqaana saasaa la leeyahy ninkan ma garan ayaa su-aashaas la weydiini haddou muslim yahay wuu jawaabi wuxuu leeyahay ashhadu anahu cabdullahi warasuuluh addoon ilaahay rasuulkiisi inuu yahay ayaan ogahay buu leeyahay markaasaa laleeyahay undur ilaa maqcadika min annaar naarta booskaad ku lahayd fiiri abdalaka allahu bihi maqcadan fi ljanna allah wuxuu kuugu bedelay boos kale oo jannada ayuu kuugu wareejiyey adiga ilaahay waa kaa xira naartii waa lagaa joojiyey jannadaasaad boos ku leedahay baan la odhan xadiidkaas marka wuxuu tusayaa qofka isagoo qabrigiisa ku jiro inuu yasmacu qarca nicaali man dafanuuh dadkii aasay kabtooda shanqarteeda inay maqlayaan ayuu rabbi noo sheegay rasuulka noo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi maxamed kaasuu noo sheegay marka nebiguna ma sheegin naskaasi mawti unbaa la sheegaye mayd baa la sheegaye qolo khaasa looma sheegin axad kastoo dhinto markii la aasaahi dadkii aasa markay ka tagaan shanqartooda ayuu ayuu maqlayaa weyaan wakadalika xadiid imaam muslim fii saxiixi uu ku warinaayo waxa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam kaana yucallimu saxaabata ida kharajuu ila lmaqaabiri an yaquuluu nebiga saxaabada wuxuu bari jiray hadday qubuurta aadaan ila qabriga waa lasoo ziyaartaa soo maaha ziyaara loo aada ziyaarada qabriga waxa weeye yani nebiga markii hore wuu ka reebay dadka markii xadiidu cahdin bilislaam ay ahaayeen ha ziyaaranina layidhi maxaa yeele qabriga inay caabudaan baa laga baqay markay iimaankoodii sugnaaday ayuu nebigu markaa kabacdi u fasaxay oo yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha markii horaan idinka reebay iimaankiinii markuusan ausan kaamil noqonin laakiin hadda markaad ogaateen qabrigan inaysan waxba tari karayn diyaarta maxaa yeele fa inaha tudakkirukum alaakhira yani qabri maxaa loo siya ziyaarta qubuurta anaga ziyaarada saan u naqaano soomaalida ma aha ziyaaro waa booqasho wa qabrigina u tagto u soo ducayso ku cibro qaadataa la rabaa u ducee kuna cibro qaado yani maarata inaa adiga halkaa geli doonto inaad ku cibro qaadato ma ahana ziyaara la samaynay baa la leeyahay qabrigii baa mare lagu xiranaya le caafimaad na sii awlaadna sii sidii kacbadii baa toddoba jeer loogu dawaafaya lagu wareegaya waxaasoo dhan waa diin shirki wa diin diinta islaamka shaqa kuma leh waa diin shirki wa maaha waa cibaada wataniya wa maaha cibaadadii iyo caqiidadii oo nabiyullaahi maxamed uu la yimid maaha calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas nabigeenna wuxuu baray markay saxaabada qubuurta aadayaan ay soo ziyaaranayaan inay yidhaahdaan assalaamu calaykum ahla diyaari min almuminiin min almuminiina waalmuslimiin inay inta salaamaana yidhaahdaan assalaamu calaykum ay leeyihin diyaartii muminiintii muslimiintiyey waa idin salaamayna salaamta islaamkaa lagu salaamaya wainaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun idinkaan idinka daba imaan doonaa annagana waa soconnaa waa idinka daba imaan doonaa markaasu waxa uu leeyahay nabiga uu baray inay yidhaahdaan nas'al allaha walakum alcaafiya idinka iyo annagaba ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa caafiyo inuu ilaahay naartiisa iyo cadaabkiisa idinka siiyo inuu idinka caafiyo ayaan idiin weydiinaynaa xadiidkaas wuxuu tusayaa khitaabka waay maxalshaahidku meeshaan ka rabo dadka assalaamu calaykum baa la leeyahay assalaamu calaykum qofkaasoo horjeeda la khitaabaysaa la yidhahda khitaab baa la yidhahda waa qof aan la hadlayso khitaabkaas nabigeenna oo qubuurta assalaamu calaykum yidhi wainaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun bikum waa khitaab kale weeyaan wuxuu tusayaa inay salaamtaada maqlayaan dadka qubuurta aad salaamayso inay maqlayaan ayuu hadalkaa uu ku tusayaa weya kalaamkaada iyo salaamtaada inay maqlayaan isla markaasna haddii la dhihi lahaa ku maqli maayaan oo waxaa assalaamu calaykum taada ma maqlaan haddii la dhihi lahaa waxay noqon lahayd min jinsi alkhitaabi almacduum waxaan jirin qof la khitaabayo o kaleo la hadlayo ayuu noqon lahaa qofka caaqilkaana kama suurowdo waxa macduumun jirin inuu iskala khitaabo ou la hadlayo qof caaqila majnuunka oo kale ka suurowdaa laa siyamaa nabiyullaahi moxamed wax ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam maaraf wax sahlan maaha nabigeenna sidaa odhanaya salawaatu llahi wasalaamu calayh marka qubuurta dadka ku jiraahi mawtida way maqlaan dadka axyaaga waxa ay leeyihiin nusuustaasaa tusaysa bay leeyihiin w culammada qaar radiyaa jiro oo arrintaa diido oo inaysan maaragtay aysan maqlaynin qubuurta markay dhintaan aysan cidno waxba maqlaynin waxaa ka mid a caaisha radi allahu canha zawji nabiyi sal allahu calayh wasalam caaisha bint abi bakrin way diidi jirtay hadalka ibnu cumar markay maqasho xadiidka ibnu cumar markii ay maqashayna way tawiiliso way fasirtay inahum alaana yasmacuun hadday maqlayaan ayuu nebigu yidhi markaasay caaisho tawiiliso waxay tidhi waxaa loo jeedaa inahum alaana layaclamuuna hadday waxay ogaanayaanay garanayaan ana aladii kuntu aquulu lahum huwa alxaqu waxa aan ku dhihi jiray oon u sheegi jiray oo cibaadada inuu ilaahay keliya leeyahay hadda markay qabriga galaan bay ogaanayaan bay tii ayaa loo jeedaa ayay ku fasirtay uma qara'at hadihi alaaya aayaddaanay akhrisay inaka laa tusmicu lmawta walaa tusmicu suma ducaa idaa wallow mudbiriin aayaddaas ayay caaisha u deliishatay wey wakadalika qataadat bni dacaama isagana oo taabiciintii mufasiriintoodii ka mida isna wuxuu ku fasiri jiray o odhan jiray axyaahum allahu lahu xataa asmacahum yani ma ahan inay nool yihiin waa dhinteen waxna ma maqlayaan laakiin markuu nebiga kor yimid ayaa rabbi u soo nooleeyey si ay u maqlaan ruuxda ilahay ku soo celiyey markaasay say u maqlaan markaasu wuxuu leeyahy axyaakum allahu lahu nebiguu rabbi u soo nooleeyey xataa asmacahum ilaa uu maqashiiyo qawlahu nebiga hadalkiisa uu maqashiiyo tawbiikan wa tasgiiran wa niqmatan wa casratan wa nadaman buu odhanaya yani maaragtay waxa wey canaan la canaananayo dullayn la dulaynayo ciqaab la ciqaabayo shalayto iyo qoomamo darteed ayaa loogu soo nooleeyey buu odhanaya qataadada halkaas ayuu maaragta marinaya waxayna leeyihiin ma ahan amwaadu dad maqlayo culummada marka way ka jawaabaan oo culummada ogol oo odhanayso way maqlayaan waxay leeyihin waxay uga jawaabaan hadalka caaisha radi allahu canha jawaabo badan bay ka bixiyaan ko waxay leeyihiin caaisha waa tawiil waxay wadato ee nas ma aha tafsiiray wadata tafsiirkana lagagama hortegi karo nas nebiga ka sugnaaday riwaaya haabita saxiixa ah oo nebiga ka sugnaato fii saxiixi lbukhaari ku sugan oo qowlkii nebiga taawiilu caaisha laguma burin kara bay leeyihin waa taas tan koobaad ay ku reebeen weeyaan qowl saxiixa oo sugan oo riwaayo saxiixoo la wariyey tawiil caaisho ay tawiilisay nebiga hadalkiisa laguma radin karo waa midda koobaad wey midda labaad caaisha radi allahu canha waxay leeyihiin ibnu cumar waxa ay ku inkirtay waa maqalka maqalay ku inkirtay laakiin waxay u sugtay cilmiba u sugtay maxaa yeele waxay tihi inahum la yaclamuuna alaan hadday garanayaan anamaa kuntu aquulu lahum anahu lxaqu inuu waxaan leeyahay uu xaq yahay cilmi bay sugtay bay leeyihin haddii caaisho ay cilmiba sugtay yani qofka wax maqlo unbaa wax ogaada soo maaha qofaan waxba maqli karin waxba ogaan kara waxbama ogaan kara bay leeyihin marka sidaas waxay leeyihin wamacluumun ana man habata lahu lcilmu asaxa minhu samaau maqal ayaa ka suuroobaya qofka cilmigale ayaa maqalka ka suuroobi karaa bay leeyihin waa hadalkeedii inahum alaana la yaclamuuna bay uga jawaabtay weyaan kan saddexaad waxay leeyihiin waxay kutubta siyarkaa wariyaan caaisha lafteeda oo riwaayo oo riwaayadii ibnu cumar oo kaleeto warinayso bisanadin xasanin ayay ku warinaysaa ibnu xajar casqalaani ayaa fii fatxi ilbaari kusoo guurinayo wuxuu leeyahay caaisha riwaayadii ay inkirta lafteedaba ayada lafteedii sanadkeedii lagu warinaya marka yani waxay leeyihiin caaisha radi allahu canha qof aad u fahmo badan oo dakaheedu aad maaragtay aad u sarreeya buu ahaa sida ibn xajar uu leeyahay ismaaciili buu kasoo guurinaya alxaafid ismaaciili wuxuu leeyahay kana cinda caaisha radi allahu canha min alfahmi wاdakaa'i wakarat الriwaayati wاlhawsi cala khawaamid اlcilmi ma laa maziida calayh caaisho cilmigeeda aad buu u tiro badna culumta say u dhex gashay aad iyo aad buu cilmi badneed laakiin wuxuu yidhi lakin la sabiila ila raddi riwaayati iqa ila binafsi milihi yadullu calaa nafsihi aw takhsiisihi aw istixaalatihi laakiin mar hadday saa iyadoo cilmigaa leh haddana suuragal ma aha nas oo nin tiqaa ka sugnaaday sanadkiioo sugnaaday in la buriyo ilaa nas asaga lamida mooye wax kale laguma burin karo weya oo tusayo inuu mansuuq yahay kii hore ama inuu khaas yahay tusinaayo ama inuu maaragtay mustaxiil yahay tusin karo in la helo mooye si kale laguma samayn karo weya walidalika wuxuu rajaxaya sheekh maxamed alamin ashinqiiti fi tafsirihi adwa lbayaan wuxuu leeyahay ana almawta yasmacuuna salaam alaxyaai wa khitaabahum yani waxay maqlayaan dadka dhintay dadka nool salaamtooda iyo hadalka ay la hadlayaan way maqlayaan markaasuu yihi sawaan qulna ina allaha yaruddu calayhim arwaaxahum xataa yasmacu lkhitaaba wayaruddu ljawaaba aw qulna ina alarwaaxa aydan tasmacu wataruddu bacda fanaa'i اlajsaam labadaba kan dhirahna aan dhiraahna buu leeyay way maqlayaan yani maarata waxaa siman inaan dhiraahno ilaahay baa ruuxda ku soo celiyo markaasuu qofka u jawaabaan intuu maqlabay jawaabi karaan weyaan ama inaan dhiraahno ruuxda lafteeda ayaa wuxuu leeyahay baa maqlayso markii jirku baaba'o jirku markuu dhammaado caradu ku milmaan ruuxdii baa maqlayso oo jawaabaysa weyaan meel alla meeshuu ilaahay geeyey ayay ka jawaabaysaa weyaan marka calaa kulli xaalin maadadan mas'aladan waa mas'ala mukhtalafa bayna alculamaa kutub badanna laga qoro qolo walbana adiladeeda ay keensato laakiin sheekh maxamed alamin shinqiidi mas'aladan ayuu rajaxaya culamo badanna way rajaxaan in dadka amwaada ahi salaamta qofka salaamo ay maqlayaan sida nusuusta tusayso ama se maaragtay qofka duugaa shanqarta kabihiisa iyo marat socodkiisa ay maqlayaan maaragtay arrimahaasoo kale inay maqlayaan taa ka dhalan mayso marka maadaama ahlu qubuurku ay wax maqlayaan ha la baryo ha la tuuga ma leh maxaa yeele baryada tuugmada ilahay baa iskale subxana watacaala ka dhalan mayso shirka ha loo sameeyo rabbi ha lala wadaajiyo kama dhalanayso wy maxaa yeele qof qabri ku jiraahi waxba kuma tari karo xataa kuma maqashiin karo jawaabtiisii adi ma maqlaysid wuxuu jawaaba xataa marka inuu adiga ku caafiyo inuu walaadku siiyo iska badbaaba intuu noolaayo socdousan ku siin karaynin mar hadduu dhintana waxa weeye mabay awoodi karaayo weeyaan hada wabillahi tawfiiq sal allah wasalam cala nabiyina maxamed